wacan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii cawayska washington caawana waxaan barnaamijka idinku hayaa oo aan isku weydiinaynaa bal in qiyaas laga hayo koonkan aan ku noolnahay iyo inta uu la egyahay waxaan sidoo kale idinku hayaa barnaamijkan dhegaysta muddo dheer ku xiran barnaamijkan cawayska washington oo aan caawa fursad u siinayo inuu igala qayb galo barnaamijka oo aad ka heli doontaan codkiisa hallaasiga ah weligay ismaaan oran urkaygana kumay jirin umay oridaadi markaa qoraaye istasiga nagu dhacay waa umurinada weyne waa caawaya cawayska washington weli dhegayste ma isweydiisay bal in qiyaas laga hayo koonkan aan ku noolnahay inta uu la egyahay xidigaha tirada badan leh ee aan habeenkii aragno horta iyaguna waa imisa midda noogu soo dhowse masaafo intee la eg ayay noo jirtaa su-aalahaasi oo dhan waxaa nooga jawaabaya oo barnaamijkan caweyska washington mar kale caawigala qaybgelaya ismaaciil xuseen maxamed farjar waxaad iga warantaa ismaaciilow khubarada dhinaca sayniska wax badan ayay ka qoraan koonkan iyo sahanka hawada sare haatanna waxaaba bilaabmay baa laleeyahay in shirkado gaar ah ay rabaan in ay dadka u dalxiis geeyaan bal xaaladaa nooga dhac marka hore cashay horta waa su-aal xiisale weeye horta markii hore adduunyada iyo hawada sare iyo dadka islaamkaabaa qarniyadii dhexe ahaa cidda sahanka ugu badan ama wax ka qori jirtay ama xisaabaha badan ee dunida ku shaqayso o dhan islaamka u hayn jiray calanka laakiin xiliyadan dambe waxaad moodaa aqoontii in islaamkii laga dhaxlay oo wadamada galbeedku ay marka waxyaaba badan bay qoraan allahu aclam laakiin hadda tusaale ahaan waxaa jira odoros kala duwan oo dunidan ay ka sameeyaan marka qofkii markuu odoroskaa arko wuxuu xasuusanayaa weynidii ilaahay iyo khalqi makhluuqu dee awooddiisu mar walba in xasuusinaya marka tusaale ahaan hawada sare horta waxa wax lagu cabiraa caashay tusaale ahaan dayaxa inoogu dhowo saddex boqol iyo afar iyo siddeetan kun oo kilomitir buu inoo jiraa marka tusaale ahaan si dadku u fahmaan qiyaasta aynu u sheegno ilaysku hal hal ilbeeqsi iyo xoogaa buu socdaa inta inoo dhexaysa innaga iyo dayaxa cadceedoo kale waxay noo jirtaa boqol iyo konton milyan oo kilomitir ilayskuna sideed ilbiriqsi buu socdaa marka inta badan markaa masaafada adduunyadu maadaamay weyn tahay waxay isticmaalaan light years ama inta uu socdo ilaysku hal sano marka adduunyada waxay idhaahdaan inta la sahamiyey ama xog laga ururiyey ilaa masaafo dee aanay indheheenu soo koobi karin ay ka mid tahay toddoba iyo afartan bilyan ilaa afar iyo sagaashan bilyan inta ilaysku uu socdo ilaysanadeed adduunyada ay yidhaahdeen baa aragti laga haystaa dhinaca kale habeenkii waxaan aragnaa ama cirka aan ku aragnaa xidigo kala duwan marka weligaa ma isweydiisay tirada xidigaha iminka intaan magaalooyinka joogno xaashayde xidigaba ma aragnaan sidhi mise innagaan cirka eegin malaha cirkana lama fiiriyo waxna way ka sokeeyaan wax badanaa ka sokeeya oo kuu diidaya inaad aragto iyo mashquulkanaynu ku jirno marka inta badan markaa dee habeenkii dhulkaa aad cirkasaa u eegtay xidigo badan baa la arkaa xidigaha cashay dadka qaarkood ba waxay ku leeyihiin dunidan ninba maalindhood baan akhriyay qolada la yidhaahdo nasa oo qiyaas ka samaysay xidigaha dunida oo kale imise xidigoodoo kale tiro aan fahmi waayey waxay yidhaahdeen laba boqol oo bilyan oo trilyan oo xidigood ayaa lagu qiyaasaa tiraa xidigaa hadda waa laba boqol oo bilyan oo trilyan macnaa waxa weeye haddii xitaa la tiriyo ciidan dunida taallo midhmidh laga dhigo oo mid walba xidig laga soo qaado dee waxa ka badan xidigaa markaa waxay kutusaysaa caashay ilaahay subxaana watacaala dee iyo weynidiisa iyo dee kownkan intuu la egyahay iyo inta aynu kaga nool lahay waa gartay markaad fiiriso xidigta noogu dhow oo kale masaafo intee lagay noo jirtaa cashay xidigta inoogu dhow waxa la yidhahdaa century baa la yidhaahdaa tiro aad u badan bay inoo jirtaa waa ilaa afar light years ilay sannadeed ayay inoo jirtaa ama ilaa shan dhibic sideed iyo siddeetan trilyan oo mile waxa weeye waa xisaabo waaweyn oo fahanka laga yaabo dadka laakiin waxay hal shay unbaa muhiimka ah dadku aadanuhu marka ay dee cidda doonaysa inay ogaato macnaha waa aqoon aad u ballaadhan oo qofku maskaxdiisa iyo xisaabahan yaryar iyo intaanayn wax ku xisaaban oo dhan way dhaafayaan sida adduunyada wax loo cabiro masaafada weynida intay isu jiraan markaad eegta caashay marka ismaaciil waxaan ognahay adduunyadan culimada sayniska ama dadkan dhinaca sayniska ku horumarsan mar waliba waxay isku dayaan inay wax badan ka ogaadaan dunidan oo waxyaabo badanna aanay gaari karin marka aaladaha uu bini aadamku sameeyey haddaad fiiriso halkee ugu durugsan ama xaggee ugu fog oo ay gaareen aaladda ugu waktiga ugu dheer socotay waxa weeye voyage one baa la yidhaahdaa oo lix iyo afartan sano ayuu hawada ku maqan yahay hadda waa lix iyo afartan sano ilaa haddana wuu socdaa xaguu rabaa inuu gaaro marka oo loogu talagala inuu gaaro waxay doonayeen bal horta inuu ka baxo cadceedeedeennan oo xidigtaa inoogu dhow iyo bal horta inuu hawada ka baxo oo masaafada uu socdaa waxa weeye lix iyo afartan kun oo kilomitir ayuu saacaddiiba goynayaa isagoo haddana intaa goynaya saacaddii oo aadkaa u socda ayuu haddana lix iyo afartankaa sano iminkunbu wuxuu dhaafay maxaa cadceedadeennii uu kasii baxayaa marka waxay kutusaysaa un caashay inuu dee masaafadu intaa ay la eg tahay intan soke ayaa bini aadanku maaras iyo maxaa la odhan jiray dayaxa iyo meelahana iminka aadanuhu iminka si wanaagsan uun aqoonta uga ururiyaa si u fahmo aqoonta kale inaga durugsan xaafadaha dhowdhow ay ku meeraystaan si kale haddii loo dhigo xaafadaha dhowdhow dee qameelaha qaarkood caashay xitaa waxay yidhaahdaan qaar ka mid a xidigahan aan aragno maarta habeenkii dadka qaar baa culimadan sayniska kale waxay yidhahdaan qaarkood xidigahaasi qaar baa bere hore dhacay iftiinkoodan baa iminka nasoo gaadhay inta hawada kusoo jiray aad iyo aad aad iyo aad aad baad mahadsan tahay ismaaciil waxaan maleyna caawo dhegaystayaal fara badan inay xisaab dheer geli doonaan oo qaarkood ay meelo fog fog la geli doonta aad baa mahadsan tahay xisaabahaas inay bartaan oo ay bal yaro baadhbaadhaan baa muhiima adaa mudan caashaay
aad ayuu mahadsan yahay ismaaciil xuseen maxamed farjar qaybtan kale ee barnaamijka cawayska washington ee caawana waxaa marti igu ah wiil dhallinyaro ah oo muddo dheer ku xiran barnaamijkan cawayska oo caawa nasiib u yeeshay in isaga iyo dhegaystayaasha kale ee faraha badan ee barnaamijkan ku xiran ay halkan isku bartaan marka hore aan soo dhaweeyo dhegaystahan wandhowa caaisho magaciigu waa abukar maxamed cabdi oo ku magac dheer abukar boston abukar boston nin wariyaan magacaas ku naqiina ma isagiiba mise waa bataankiisa wallaahi cashay horta isagii maaha laakiin magacaan iska leenahay oo asaga waxaa la yidhahdaa abukar maxamed cabdi anigana waxaa la yidhahdaa abukar maxamed cabdi sidaastaana bulshadayda ama asxaabteyda igu raaciyeen magaca ah boston waayahay soo dhawow waxaad ku nooshahay dalka koonfur africa waxaad iiga warantaa marka ugu horeysa kusoo dhawow barnaamijka caweyska washington iyo laanta afka soomaaliga v o a ma dhegaysataa barnaamijka caweyska washington
aad iyo aad aad iyo aad dacashay waxaan u malaynaa maba jiro ama uma badna qof aan dhegaysan cawayska washington weliba in muddo ah aan dhegaysanayey anigoo garta macnaha uu ka hadlaayo anigoo aan garan intaba waa dhegaysanayay
waaya bal waxaad nala wadaagtaa mid ama laba ka mid a waxyaabihii barnaamijka aad ku dhagaysatay muddada dheereed uu jiray wallahi niow horta barnaamijka muddo dheer waan dhegaysanayay laakiin markii aan xasuusaha barnaamijka ku laabto waxaa igu soo dhacaya dadkii caanka ahaa ee midgaha lahaa ee aad ku waraysata barnaamijkan weliba adigu aad daadeynaysay haddii aan kuu sheegana runtii waxaa iigu xiisa badneed barnaamij aan sidaas u fogeyn oo aad ku wareysanaysay siyaasiga weyn salaad cali jeelle oo runtii aad u xamaasad badnaa waaya aad baad u mahadsan tahay waxaan rabaa markaa inaan kugu soo dhaweeyo barnaamijkan waxaa taa nin dhalinyaro ah dalka koonfur africa oy soomaali badan degantahaad joogtaa bal dhalinyaronimada iyo jacaylka waxaad ka aaminsan tahay abukaro aad iyo aad horta caashaay dhalinyaronimada iyo jacaylkuba waa laba arrimood oo runtii cajiib ah soo jireenna oo haddii jiil weynaadaba jiilaa ka dambeeya jacaylkuna waa sidoo kale waa iska joogto marka waa sidaas dhalinyaronimada aan ka aaminsanahay jacaylkana waa uga fikri duwanaa dadka waxaan aaminsanahay jacaylka dadku waxay yidhahdaan waa mar laakiin aniga waxaan aaminsanaha jacaylku inuusan mar iyo laba iyo saddex intaba ahayn uu ka badan yahay haye hadbana kii markaas adiga kula jaara ayaad mataqaanaa weyshanaysaa hadduu mid dhammaadana mid kalaa bilowda ma garatay waa sida jirka bini aadamka oo kaleo marka aad xanuunsanayso waxaad is leedahay markii gacan lagaa qabto kolley gacantaaba ugu daran meel ku xanuunta hadday dhegtu ku xanuunta haddana waxaad leedaha iyadaa kasii daran lugta haddii lagaa qabtana waxaad leedaha wax lug ka daran oo waa jiraan ma garata aad iyo aad sifaad ka bixisaa baan ka helay waya waxaad ka marka war jacaylka hay mid waxaad ka raysane jacayl baad ka raysane waxaad is leedahay jacaylka maanta ku hayo mid ka daran weligiis kuma soo maraayo Haye.
haddana waxaa dhacayda inuu ku soo maro mid kasii saameyn badan kii aad ogeed waa gartay Een, waxaad ka warantaa een, jacaylka iyo heesaha jacaylka ee laga tiriyey jacaylka ee fanaaniinta ay qaadaan kuwii hore kuwii dhexe kuwii dambe waa waa la mataanayaa inta badan jacaylka iyo heesaha marka qof jacayl uu soo maray waxaa la yidhaahdaa waaba waaba muqadas in uu heesaha jacaylka ee soomaalidu inuu wax badan ka yaqaano oo weliba qaarkood uu xafido sababtoo ah waxay yidhahdaan dadka heesaha dadku way ku diirsadaan marka jacaylka uu jiro oo qaarkood waaba kuu xoqayaanba meel cuncunayso oo aada xoqayso kale aad iyo aad aad iyo aad marka Wuxuu yidhi, marka he- hay cumar dhulle cumar dhulle wuxuu yidhi nabar doog ahaabaad qoloftii ka diirtay waa sax oo way jiraan heeso badan oo ku damqinaayo markii aad dareen la jaar tahay Eh, horta caaishaay dhibka jiraa wuxuu yahay dadka badweynta fanka yaqaana dadku waa laba qaybood oo dadna waa dad fanka garanaya xiiseeyana iyo dad fanka aan wax badan ka garanayn xiiseeyana kuwee ku jirta adiga anigu waxaan ku jiraa dadka fanka garanaya haddana xiiseeya marka kuwaas dhibaato weynay qabaan oo fanka kalama xulo karaan hay sababtuna waxay tahay een, hadda heesta haddaad aragta hal hees a waxay ka dhexaysaa dad fara badan sida kabanka ninkii garaacayey kii erayada lahaa agoonkii sameeyey heeska mulaxamkii iyo fanaankii mid kastana wuxuu leeyahay saameyntiisa inta dhegaysanaysana ku dar oo aniga adigaan ku jirno aad iyo aad aad iyo aad marka waxaa dhacaysa marka aad badooyinta fanka garanayso ma kale xulo kartido waa barafuun iibso haddaad barafuun iibso maagto labada koobaad udugooda markaad qiimayso ka saddexaad iyo ka afraad waaba garanayso waa saaqmee ma garat oo ku dabaqaysaa
ha marka fankii hore hadda waa barafuun iibso marka waa inaad magac ku raadiso balgalabta cabdi tahliil ama tubeec ama mare mursal ama qatra daahirku madax degso ma garatay haye bal mid soo qabo mid soo qabo buu karow arartaad nagu badisee mid soo qabo
oo calaashaan ka mid ahaysaas runtii aniga een, anigoo mataqaanaa bulshadii hore iyo bulshadii dambe intaba raba inaan fariin u wada diro aan waxaan soo qabsanaya is uu ku luuqeeyo een, la foole oo la yidhahdo isaseeg haye maxay leedahay heestu Een, heestan isaseega la yidhahdaa waa hees taariikhi ah oo ay bulshada yar iyo weynba badankooda garanayaan ayadaasaan rabaa inaan ku maqashiyo aad iyo aad soo dhawow وضحي حسوستي نفكو جعلاي تي آن أبلويدي يضون كدورتي أحدي قران لقالاي إيو وفيني سوى عادك وريقي اسمع نورا وركي قنا كوماي تيرين umayoridaadi markaa qoraaye istaseega nagu dhacay waa umurinaga weyne inkastoo dabiya olol aqalkeeni lagu shiday inkastoo dhexdeeni uradaga ku xiran tahay misna anigu sidiiba kugu urfayo bahay indhahaygu sidiibay ilmada kuqubaya alla way u fududahay marinaynu kulane sidiiban ayaankiyo calafka u samraya rabbigay ma eexde sidiiban ammaanada ebe uu kalsoonahay intaas baan ku ekeynayaa cashay cajiib cajiib rabbigay ma eexdo waa cajiib waa cajiib waa cajiib cashay histan waxaa la yidhahdaa isaseeg waxaa miraheeda lahaa abwaanka weyn ee hadda jooga ee cimri axmedaan u rajeynaya abwaan barre maxamed fidow waxaana la yidhahdaa isaseeg waa tahay abuukar boston wax yar noo kaadi heestaas inta yaraad qac ka siisay waxaan dhegaystayaasha u saarayaa iyadio muusig leh oo uu qaado fanaanka la foole marka bal aniga iyo adigii dhegaystayaashaas la dhegaysano
ubaxii xusuusteen dadka ugu jeclaayeen ubaxii xusuusteen dadka ugu jeclaayeen tii aan hablo idil iyadown ka doorteen tii aan hablo idil iyadown ka doorteen axdigaan la galay iyo ofinayse waxaaka axdigaan la galay iyo ofinayse waxaaka ubaxii xusuusteen dadka ugu jeclaayeen ubaxii xusuusteen dadka ugu jeclaayeen tii aan hablo idil iyadown ka doorteen tii aan hablo idil iyadown ka doorteen digaan la galay iyo ofinayse waxaaka digaan la galay iyo ofinayse waxaaka weligay ismaan odhan urkaygana kumay jirin ume ooridaade amarkaa qoraaye isa seeka nagu dhaxay isa seega nagu dhaxay waa amurinaga weyne weligay ismaan odhan urkaygana kumay jirin ume ooridaade amarkaa qoraaye isa seega nagu dhaxay waa amurinaga weyne isa seega nagu dhaxay inkastoo dabiya olol aqalkeenni lagu shiday inkastoo dhexdeenni uradaadi ku xidhan tahay isna anigu sidii baan kugu urfayoobahay indhahaygu sidii bay ilmada kugu qubhayaa inkastoo dabiya olol aqalkeenni lagu shiday inkastoo dhexdeenni uradagi ku xidhan tahay isna anigu sidii baan kugu urfayoobahay indhahaygu sidii bay ilmada kugu qubhayaa allo way u fududahay mar inaynu kulannin sidiiban ayaankiyo calabkow sawraaya allo way u fududahay mar inaynu kulannin sidiiban ayaankiyo calabkow sawraaya rabbigay ma eexdee sidiiban ammaanada ebe ugu kalsoonahay rabbigay ma eexdee sidiiban ammaanada ebe ugu kalsoonahay alla way u fududahay mar inaynu kulannin sidiiban ayaankiyo calabkow sawraaya alla way u fududahay mar inaynu kulannin sidiiban ayaankiyoy calabkow sawraaya rabbigay ma eexdee sidiiban ammaanada ebe ugu kalsoonahay rabbigay ma eexdee sidiiban ammaanada ebe ugu kalsoonahay
cajiib cajiib maxaad maxaad ayada ku xulatay markaa heesaha aad jeceshaha mise mise waa mid un aad noo soo qabatay mise heesahay kaa ay ay ay ay lambarka koobaad kugu jirtaa wallahi cashay maadaama aad caawa fursad ii siisay inaan aweyskii washington qayb ka noqdo oo codkaygu imilo fagaarayo maxaa diidaya inaan qadar yar oo cabashaa gaarsiiyo jacaylkii iga qalibmay haye marka taasa uga faa'iidaysanaya aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad fursadda fursadda hadday kusoo marto waa mar hadday kusoo marto nacase nacaska unbaa seega fursadda waa yahay waad ka faa'idaysata fursadda caawa kusoo martay abukar waxaan rabaa horta cod halaasi aad leedahay dadka fanka qiimeeyana maahi oo garsoor hadda maarata kama noqonayo laakiin codkaaga waa cod cajiiba heestan la foole waa heesihii dambe kuwii ka horreeyena wallahi kuwii ka horreeyeyna sidoo kale waa xiiseeyaa fanka sidaan kuu sheegay oo waxaa jirta sababta aan ku kala xulo waayey oo badooyinta fanka haddii aad gasho inaad kala xulataa oo ay kugu adkaanaya ma garata waa garta marka xiisihii horena horta adigu yaad xiisaydaa cashay waxaa laga yaabaa in aad hees xulatid anna aan qac kaaga siiye ma inaan fanaan aan soo qabto mise hees gaara runtii inaad fanaan soo qabataa aada u sii fursad badan dad hees gaara soo qabato macquul in aan miraheediiba garanay
ma fanaaniintii dhexaan soo qabtaa ma kuwii dambaan soo qabtaa mise kuwii hore
kuwii hore kuwii hore haddii lasoo qabanayo xasan aadan samater ama boqorkii codka allah u naxariistay maxamed suleymaan midkood waxaan qaadanahaa maxamed salebaan weliba waxaan qaadanahaa heeska la yidhaahdo nasteexo onamal inaad garanayso aada iyo aad nasteexo inaruuriyo badaha nabadbaguuyi niyada ku diidooda naca ku beeri kanuulaadi waagaad inanaabinayse maxaad igaaga naban tahay oodinaadinaysa naca kugu dhammaaye nasteexoyninkiino naxdin baa u taale nimco male adduunyadu dhaso malmamuuyi bogow nabar ku gaadho nabsigaygii aragtee maxaad igaaga naban tahay oodinaadinaysa nacab kugu dhammaaye intaasaan kaga baxaya ayadana cod halaasiya adigoo codkii maxamed suleymaan ku heesa ayaanu ku maqalay la foolana way ka Aad iyo aad.
horreysay fanaaniinta kale kuwa isku dayi kartaa wallahi fanaaniin badan oo aan aad xuseyaa ku jira fankii hore sida maxamed saleebaan aan hadda istiqaaday iyo sidoo kale cabdi tahliil warsame kulucna ka waran waa wareey kulu nin loo geli kara maa ninkaas inaba mataqaanaa codkiisa iskuma dayi kara xataa ma garat haye marka kuluc waa fanaan aan aad u xiiseeyo jecelahay fankiisa laakiin codkiisa inaba aanan barbar dhiga karin ma garat kuluc waa aabihii masraxa een, fanaan ma ahayn kuluc wuxuu ahaa macalin ma garat haye Marka waxa waaye, macalinkiisa lama waxaad jeceshay lama helo taad maa isku daydid wow indha sooma jiitaan qalbiga hashin sheelo sooma ahayn aada iyo aad aada iyo aad waa badooyin waa badooyin hashay kuluc uma geli karo kuluc inaba iskuma dayi karaysiisa waayo waayo wa wa waan waa kaa wareejinaynaa marka marka ado adoo fursaddan ka faa'iidaysanaya dhallinyarada ku dhegaysanaysa meel kasta ay joogto maxaad fariinoo gaarsiin lahayd dhallinyarada ku dhegaysanaysa dhalinyarada dhegeysanaysa ayaan horta marka koowaad waan salaamayaa dhammaan inta muuqayga iyo magacayga garanaysa iyo inta maqalkaygu gaarayaba waan salaamayaa Een, waxaan leeyahay nabad iyo caafimaad ku noolaada sidoo kale si gaara waxaan u salaamaa bahda fanka oo runtii ah baha aan xiiseeyo adigana sidoo kale abuukar maxamed cabdi oo ku magac dheer abuukar boston oo ka mid a dhegaystayaasha barnaamijka caweyska washington oo caawa marti igu ahaa barnaamijkan barnaamijkana waxaan ku soo xirayaa heesta nasteexo iyo codkii allaha u naxariistee maxamed suleymaan tubeec intaan mar kale kulmayno waa caashe ibraahim aadan oo idinle sidaa siiyo nabadgelyo nasteexoy naruur